aad iyo aad ayaad umahadsan tahay haashim weli waxaan ku guda jirnaa tebinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellada hoose kuwaas oo dareenkooda farxadeed muujinaya ugu horeen kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabay bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin magacayga waxaa la yihaha shee cabdirashiid marka koowaad ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala marka labaad in ilaahay subxaana wa tacaala kelimadiisa ay hormartay qadarka ilaahay subxaana wa tacaala ay ku hormartay ciidamada ilaahay inay guulaysanayaan mar walbana ayaga guusha iyo gargaarka ilaahay siinaya subxaana wa tacaala walaqad sabaqat kelimatana licibaadina almursaliin innahum lahum almansuuruun wa inna jundanaa lahum alghaalibuun ciidamadanada ayaa adkaanayo ilaahay subxaana wa tacaala ciidamada mujaahidiinta marka ilaahay subxaana wa tacaala asaga ayaa isu idaafeeyey wa inna jundana lahum alghaalibiin buu yidhi ciidamadeenna ayaa guulaysanayo waa sunna ilaahiya in mujaahidiinta ay mar walba guulaystaan in ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo gargaar iyo garab u siiyo gacan siiyo ilaahay baana uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala waxaa loo baahan yahay sidaan oo kale marka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta uu guul siiyo in ilaahay subxaana wa tacaala loo tadaruco in ilaahay subxaana wa tacaala dhabanka dhulka loo dhigo in ilaahay subxaana wa tacaala guusha iyo gargaarka loo tiiriyo in maaragtay aan lagu kadsoomin guulaha isdabajoogga ah oo dhacayo mar walba ilaahayna siinayo subxaana wa tacaala inay xeeladeenna iyo quwaddeenna iyo awooddeenna ahayn ee gargaar ilaahay subxaana wa tacaala annaga uu nagu xoojiyey ay tahay in ay maaragtay sidaas muslimiinta u tiiriyaan waa shay waajib ah weeye waxay yidhahdeen culummadu muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala dagaaladii dhacay oo muslimiinta soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalkii beder oo ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta guul iyo gargaar uu ku siiyey dagaalkaasi waxaa ka qayb galay malaa'ig malaa'ig baa ka qayb gashay oo ilaahay subxaana wa tacaala nabiga iyo saxaabadiisa ku xoojiyey sababtana waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa waxay ahayn dad mukhlisiin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qulubtooda ay ku xidhan tahay marka culummadu waxay yidhaahdeen qolo kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u dagaalanto haddii quluubtooda ay ilaahay ku xidhan tahay malaa'igtii dagaalka beder ka qayb gashay ilaahay waa ku xoojinaya waa ka qaybgelaysa waa ballanqaad ilaahay wey subxaana wa tacaala marka guusha iyo gargaarka iyo nasriga ilaahay ha loo tiiriyo ilaahayna waa uga mahad celinaya subxaana wa tacaala waxaanu leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo gargaar ha idin siiyo ilaahay subxaana wa tacaala garabkiinna ha noqdo waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay baan subxaana wa tacaala idiin baryaynaa inuu guushaa idiin daa'imiyo ilaahay baan idiin baryaynaa inuu shahaadadiinna aqbalo ilaahay baan idiin baryaynaa inuu dhaawiciinna biskeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo jazaakum allahu khayran ugu dambeyn bulshada muslimiinta a ku dhegaysanaysa maxaa ugu baaqaysaa jazaaka allahu khayran guud ahaan waxaan leeyahay bulshada muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala guulaha isdabajoogga uuna siiyey waad arkaysaan nasrigii iyo gargaarkii albaabkiisaan taagannahay marka inaan la hilmaamin baryada inaan la hilmaamin mujaahidiinta garab la siiyo loo duceeyo ducada lagu gargaaro gacanta laga gargaaro jeebka looga gargaaro la garab istaaga muslimiinta soomaalidu waxay yidhahaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan dagaalka iyo jihaadka socda qof bini'aadanka ka mid oo ka maarmo ma jiro xitaa midka kabatolaha ah kama maarmo maxaa yeeley booshkii buu tolayaa kabtii buu tolayaa qoriga suunkiisa go-ay buu tolayaa bulshada nooc ka mid ah oo sidadaba jihaadka uu ka maarmo ma jiro sidaa daraaddeed qof kasta oo muslim ah oo bulshadan muslimiinta ka mid ah waxaan leenahay ducadan ayaan la hilmaamin wixii la awoodi karo oo ama maal ah ama maarata waxa waye gurmud iyo gargaar ana yaan laga gaabin baan leeyahay hala garab siiy mujaahidiintaas waa wiilashiinnii waa culummadiinnii waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala maanta nabadda nagu siiyey waa kuwa u taagan ilaahay diintiisa inay kor yeelaan waa kuwa u taagan baydada iyo sharafka muslimiinta inay ilaaliyaan marka waxaan leenahay ha ka abaaldhicina garab istaaga u duceeya jazaakum allahu khayran bulshada muslimiintan intaasaan leeyahay weli waxaan ku guda jirnaa tabinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan waxaana saaki arrinta ka aruurinaynaa bulshada ku dhaqan deegaanka kunyabarow markana waxaa ii hor muuqda mid ka mid ah nabadoonnada ku dhaqan wilaayada gobolka shabeellada hoose gaar ahaan kunyabarow haye nabad waan kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan bismillaah alxamdu lilaah allah subxaana wa tacaala ayaa mahadsan na siiyey oo na waafajiyey guusha ka dhacday degmada ka mid ah degmooyinka guud ahaan horta gobolka shabeellada dhexa khaasatan saakay oo subax arbaco ah ka dhacday degmada aanay yabaal ma haddaas allah subxaanahu wa tacaala ayaanu celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa gobolka shabeellada dhexe iyo gobollada kaleba oo muslimiinta ku nooshahay in ilaahay subxaana wa tacaala cadowga nooga kiciyo awooddayna ma ahan awood kastay sheegtaanna allah ka awood badan leannahu subxaana wa tacaala ilaahay qowlkiisa wuu ku sheegay inuu awoodda asaga leeyahay ana alquwata lilaahi jamiica ilaahay asaa awood iska leh ilaahay subxaana wa tacaala ayay mujaahidiinta ku kalsoon tahay kuna kalsoonaad doontaa wiligeer horan ugu kalsoonaad jirtay haddana insha allahu tacaala guusha allah iska leh uma waxaa iska leh waa ilaahay waafajiyey maanta mujaahidiinta ku nool oo ka dagaalamayso saacaddan gobolka shabeellada dhexe haddana farxad ka hori waa lasii ciirsanayaa insha allahu tacaala ninkii oo odawaa yahayna halkaas insha allahu tacaala maanta ilaahay yaa garabkiisa ka baxay waana insha allahu tacaala ibliisidii ka horreeyey midla abijahl sidaasoo kale ayaa maaragtay yowmulbadr ilaahay garabkiisa uga baxay allah subxaana wa tacaala ayaan mahaddaas u celinaynaa waxaan rabaa inaan daba dhigo hal shiribo yariis ah insha allahu tacaala aan rabaa inaan kusoo khatimo odaa waa yahay ibliiskii odaa waa yahay ibliiskii odaa waa yahay ebago maanta ishiisa ilima ku taal ibliiskii odaa waa yahay ishiisa ilima ku taal allahu akbar aad iyo aad u mahadsantahay jasaak allahu khayr weli waxaan ku guda jirnaa deminta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan waxaana idinkaga imaanayaa deegaanka kuunya barow waxaana halkan kula kulmay mid ka mid ah dhallinyarta ku dhaqan ee deegaanka kuunya barow kusoo dhawo idaacadda islamiga alfurqaan adigoo magacaa ku bilaabayo bismillah waa kusoo dhowaahay magacayga waa samatar daahir axmed degan deegaanka kuunya barow maanta runtii waxaana soo gaartay farxad aad iyo aad u weyn farxaddaas nooga timid gobolka shabeellada dhexe khaasatan degmada aadan yabaal muddooyinkan cadowga waxay ku hayeen aadan yabaal yaa imaan karo waa isla qob weynaayeen laakiin maanta allah subxaana wa tacaala ayaa nasri naga siiyey guushaasna allah subxaana wa tacaala ayaan uga mahdinaynaa runtii aadan yabaal kuma eka waxaan rajaynaynaa xaaji cali raagaceele iyo meelaha lamidka ah insha allah iyo maqokoriba insha allah in aan usii tallaabo qaadno mujaahidiintana waan ugu ducaynaa allah subxaana wa tacaala inuu u fududeeyo ummadda soomaalidana waxaan leeyahay walaalayaal laba abaalka wuxuu ahay laba labaa la isku haystaa cadowga waxay rabaan in baalka muxuu ahay shaydaan ay kor u qaadaan muslimiintuna waxay rabaan kelimada allah subxaana wa tacala inay kor u qaadaan marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dhibaatada muqdisho laydinku hayo waa aragteen cadowga runtii mar walba guryaha iyo wax waliba waxbarashadii dhaqaalihii intaba hoos ay u dhigeen inaad maantay aad iska kicisaan ee mujaahidiinta aad garab u noqotaan duco iyo hiil intaba waa laydinka rabaa insha allah ummadda soomaaliyeed ee caalamka ku maqan waxaan leeyahay ayakana runtii inay tallaabadoodii soo qaadaan hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay baalkii duco insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu weli waxaan ku guda jirnaa timinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan halkuu idinkaga imaanaya waa deegaanka kunyi barow waxaana waraysi la yeelanay mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan deegaanka kunyibaro hay kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabay ku dhowahay magaceyga faaraxa la yihahdaa haya ka wanag sidee u aragtaa weerarkii xasminta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay shaaki kula wareegeen ee degmada aadan yabaal nigow aada lagu faraxsannahay haddaan nahay reer kunyin barow ama guud ahaan mujaahidiinta guud ahaan maxaan ku dhaha walaayaadka aadaan ugu faraxsannahay aadaan u soo dhowaynaynaa waxaan leennahay raggii ka shaqeeya arrintaas ilaahay ha barakeeyo owlaaddu allaha barakeeyo xaaskooda allaha barakeeyo aad ay aad looga farxeen xaqiiqatan saakay anagoo masaajid ku jirno oo cashar loo akhrinayo ayaan maqla qabar marka jazaakum allah qaar idaacadda alfurqaan iyo bahda warbaahinta dhammaantood waa idin salaamaynaa waan ku farxsan waa ku farxsan arrintaas gabaran marka bulshada muslimiinta ay ku dhegaysanaysa maxaa ugu baaqaysaa warniga waxaan ugu baaqi lahaa arrintaas niga arrintaas ha la sabro in badanaa la soo sabray oo la joogay walaayaadka wax badanaa lagu soo sabray baasha way dhowdahay wax yaraa dhiman nin walba waxaan is leennahay raggaas meesha joogo iyo ragga maxaan ku dhaha hawsha maarata ka shaqaynaya ha loo soo duceeyo annaga ducadaasaan maxaan ku dhahaa habeeni maalinaan wadnaa waxaan leenahay garabkiina allaha galo allahana idinka guulay gaalada haddii saakay ay maarata gacantooda laga bixiyo meesha la yidhaahdo adayabaal adayabaal xamaraa ku xig wax kaloo dhaqaxi mal insha allah raxmaan jasaakallaahu khayr weli waxaan ku guda jirnaa teminta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan haye walaal ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya bismillaah waa dhowa magacayguna waa cabdiraxmaan culisug sidee u aragtaa weerarka xasminta ee xarakada shabaal mujaahidiin saaka ay ku qaaday ee kuna la wareegtay degmada aadan yabaal allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar waxaa weeyaan guul u soo hoyata dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta geeska bariga afrika sidaa daraaddeed waa magaalo muhiima aad iyo aad iyo aad iyo aad u muhiima mujaahidiinta bariga afrika waa gartay bulshada ku dhegaysanaysa maxaa uu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa mushada- bulshada dhegaysanaysa inay mujaahidiinta maaragtahay ay garab iyo hiil iyo hoo u noqdaan gaar ahaan mujaahidiinta gobolka Sha- eh, shabeellada dhexe oo hadda ku jira maaragtay dagaalka maaragtay laysku haayo oo maaragtay ah daaquudka iyo shar- eh, iyo kitaabka ilaahay Hal- in loo hiiliyo
haye maxaa uu baaqaysaa ciidamada xashan sheekh oo dabka ku soo shubaya waxaan ugu baaqayaa inay isu dhiibaan maaragtay eh, mujaahidiinta bariga afrika isu dhiibaan arintaasi waa soo gabagabowday way arkayaan meesha ugu dambeysay ee gobolka maaragtay ay ka joogeen ay isku adkeynayeen ee nimanka maaragtay daaquudkaahu ay mar walbaba ugu imaanayeen ay lahaayeen adinkaa guusha ku fadhiya guul ma jirtee dhib- maaragtay guuldarra ku dhacda
ay aad iyo aad u mahadsan tahay weli waxaan ku guda jirnaa tabinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan haye walaal ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم magaceegu waa sheekh nuur cabdullaahi xasan oo loo yaqaano dhanaan degan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada kunyi barrow insha allahu tacaala markan waxaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar aan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadan u sugnaatay nama keniyey guul runtii macna aan aad iyo aad uga oomaneyn runtii macna eed oon in badan raadinayn insha allahu tacaala Eh, sidaa ka dhacday gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada aadan yabaal insha allahu tacaala runtii eh, waa taariikh aan la koobi karin insha allahu tacaala marka waxaan leenahay awalna ilaahay subxaanahu watacaala ayaan kaga madcelinaa awoodeenna iyo xeeladeenna maahan laa xawla walaa quwata ilaa billaah uma waxaan u madcelinaynaa mujaahidiintii halkan u dhabar adeegtay naga farxiyey eh, halkaas naga shaafiyey insha allahu tacaala ayaan insha allahu tacaala mahad badan u diraynaa waxaan leenahay ilaahay haydin sugo ilaahay haydin barakeeyo waana waana shaafiseen insha allahu tacaala cadowga horarkahay ee maanta ku sugnaay uu ka mid ahaa ninkii la shuute iyo ninkii la odowa oo baryaha meesha ku faanayay iyo- iyo murtadiinta meesha ay ku diyaariyeen oo maanta waktigoodii warin waxaan leenahay waa ilaahay mahadi marka waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala ha sugo koodii macnaa shiidaynaa shahaadaha ka aqbalaan leenahay insha allahu tacaala waadna shaafisteen midda kale halkan waxaan farriin uga dirayaa ninka la yidhaha shuute iyo ninka la odawaa iyo xasanka guurte waxaan leenahay cid walba aad soo dirtaan ama maraykan ahaado ama cadaan ahaado ama murtadiin aad ka soo aroosaan xamar iyo macnaha baktigooda meesha ayaad keenteen marka waxaan leenahay inta goorgoortahay waa lidiin sheegay farriimo baa lidiin diray ilaahay u tooba keena nasriga insha allahu tacaala waa bilowday marka waxaan leenahay fatuuxaad ka soo xigana insha allahu tacaala waa muqdisho iyo inaan isku dhisan doono insha allahu tacaala gaalina macnaha gobolkeedii waa dhacan leenahay insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala hana sugo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan tahay weli waxaan ku jirnaa tabinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan wuxuuna idinkaga imaanayaa deegaanka kunyibarow waxaan waraysi la yeelanay mid ka mid ah odayaasha ku dhaqan deegaanka kunyibarow hayuu kusoo dhawo walaal idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحمد لله الحمد لله أن كل وهي boqolkiiba boqol aad baan u faraxsanahay alxamdulilaah ciidamada lagu lagu baabi'iyey meesha aadan yabaal aad baan runtii boqolkiiba boqol ugu faraxsanahay aad baanan usoo dhoweynayaa aad baanan usoo dhoweynayaa waxa kaloo aan leeyahay kuwa caratuurka u gaalada ee meesha jooga waxaan kula dardaarmayaa maalin kasta wa fii kulli mow- mowtinin laa tacqiluun meel kasta maalin kasta miyaydaan caqli lahayn miyaydaan baraarugeyn miyaydaan caqli lahayn meel kasta waa laydinku baabi'inayaa waxaad ogaataan gaala ayaad caratuur u tihiin waxaad dagaalkan aad ku jirtaan dagaalkiinnii ma aha baraaruga oo caqli yeesha oo dagaalkan ka baxa ayaan dhihi lahaa waan ugu dardaarmi lahaa aadna waan ugu faraxsanahay waxaana leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala guula siiyo allah sugo ilaahay subxaana watacaala isu dhiiba guushana ilaahay u tiiriya intaasaan dhihi lahaa aadna waan ugu faraxsanahay alfurqaan iyo idaacadaha islaamiga dhammaanna waan u mahadnaqayaa sida habeen iyo maalin ay ugu soo jeedaan ee, soo tabinta xaqaa'iqa iyo waxyaabaha jira ka waran bulshada muslimiinta ay ku dhegaysanaysa maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ee dhegaysana meel kasta ay joogaan inay taageeraan xaq iyo baatil baa maanta iswaajahaya inay taageeraan waana waajib weeye maaha wax sunnaa maaha waa waajib weeye inay taageeraan xaqa inay marka ay taageeraan ayaan markaa ugu baaqinaa dadka muslimiinta ah ra- khaasatan dadka culummada ah iyo dadka aqoon-yaha kaadal iyo dib meesha ay joogaan inay xaqa garab istaagaan baan ugu baaqi lahaa aad iyo aad u mahadsantahay sheekhana jazakallah khayr weli waxaan ku jirnaa tabinta tooska idaacadda islaamiga alfurqaan wuxuuna idinkaga imaanayaa deegaanka kuuyo barow markalna waxaan la kulana dhalinyarta ku dhaqan deegaanka kuuyo barow ugu horeyn kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan ka waran dareenka heesaake waa ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan dareenkaygu runtii aad iyo aad waa boqolkiiba boqol weeye maanta waa gartay weerarka xarakaha shabaab mujaadisaaka ee ku qaatay degmada aadaybaal sidee u artaa wallaahi runtii horta waa guulaan wada sugaynay gaalo jabkeydiina waxaanu leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol marka waanu soo dhoweynaynaa insha allah gaalada jabkeedana waan ku faraxsannahay dee mujaahidiintana insha allah waxaan leenahay gacantooda kor ilaahay ha ka dhigo gaalana insha allah waa wa- way jabtee ilaahay maaragtay een, dee jahannamo iyo insha allah naarta ha ku fogey ka waran een, dhalinyarta ku dhegaysanaysa maxaa ugu baaqaysaa wallaahi waxaan een, waxaan odhanayaa inay macnaha ay ii sheegeen dee ay ka qayb galaan riwaadkan iyo jihaadkan socda insha allahu tacaala dee gaalo way jabtay gaalo way jabtay gaalo maxay tole insha allah israacin unbaa u dhiman fadhiga ha laga kaco fadhiga ha laga kaco insha allah dee waa waan soo dhoweynaa insha allah mujaahidiinta soo biiraysan insha allah aad iyo aad aa umahadsanta jazaak allahu khayr Ay, waxaa la kulana mid kamid a dhalinyarada ku dhaqan deegaanka kumibirow haye walaal kusoo dhaweey idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga maxamed aadan baa laakhay idaacadda islaamiga alfurqaan waan ku dhowaa ka waran dareenka isaake niyo aad aad baan u faraxsan lama soo koobi karo waa gartay sideed u aragtaa marka weerarka xarakada shabaab mujaahidiin ee kula wareegtay degmada aadayabaal wallaahi waxa- waxaan sugayna weeyaan mataqaanaa namaraad mataqaanaa fin sanaxda ma lahay dhahaan soomaalidu marka aad iyo aad baan ugu faraxsanaa jabka gaalada soo gaadhay shuurta wax badan mataqaanaa idaacada ka qayliyey maantana insha allah mataqaanaa kuwi barow keenaan rajaynana insha allah aan ka qaylisino isaga salaama u dhiibno wakaa waa gartay ay bulshada ku dhegaysanaysa maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay mataqaanaa ay dee soo wajahaan ay een furmaha dagaalka mataqaanaa iska xaadiriyaan oo ay jihaadka mataqaanaa soo ajiibaan oo mataqaanaa een gaalada ha mataqaanaa say isugu habarwacatoo kale isu habarwacdaan waqaatilu lmushrikiina kaafata kama yuqaatiluunakum kaafa waclamu ana allaha maca almuttaqiin baa le insha allahu tacaala wakaa aad iyo aad aa umahadsantahay